bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibeelaabin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba oad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha daha dalsan ee magaalada muqdisho
waryaa bar walba waadan maqlayn dhawaaqa ambalaaska miyaadan se ogeyn mar haddii dhawaaqaasi la shiday in gaarigu xaalad degdega ku jiro war kuwaan kuwii xaalad degdega maaha waddaday ku furanayaan okey ma saasa anigu waxaan ka imid meel haddii dhawaaqa ambalaasa la maqlo gaadiidku ay u banneeyaan waan ka xumahay tani ma aha taad ogayd fadlan darawallada wadda gaadiidka ay ku xidhan yihiin dhawaqa ambalaaska iyay u isticmaalin inay waddooyinka ku furtaan ee ha u isticmaalaano marka ay ku jiraan xaaladda degdega si aysan xaalad degdega iyagoo ku jira aysan gaadiidku waddooyinka uga xidhin
ismaqa wanaagsan saxiibeel habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ay sii bixeyso xaddeena soo gelaysa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad januwari sanadka laba kun iyo laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo gubi doono cidikan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen qarax gaari oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho qeybo ka mid a haddaba ayaa lala beegsaday yay tahay cidda markaasi ka dambeysay barnaamijkeena caawa wararka ugu dambeeyey qaraxaasi khasaaraha kala duwan dhaliya ayaan soo gubi doonaa saaxib yaal hay-adaha ammaanka waxyaaba ay ka yirahdeen ayaan idiin soo gubi doonaa oo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doonaa sidoo kale waxaa caawa barnaamijkaedin kugu soo baahin doonaa oo aadna ku dhegaysan doontaan wasiirka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa soo saaray amar cusub oo ku socda kusimaha taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin faray kaasoo ah in uu markaas ku wareejiyo ciidanka booliiska qaybta ay nise ay ka maamusho garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho amarkaas waxa uu ka bedeli karo markaas ciidanka ku sugan hay-adda ama garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho qoraal ka soo baxay ee taliska nise lagu farayo in lagu wareejiyo booliiska sida ay u arkaan iyo dhaqdhaqaaq la sheegayo inay kaga jawaabayaan falkaas ayaan barnaamijkeena caawa idinkugu soo baahin doonaa oo aadna ku dhegaysan doontaan muqdishona waxaa ku sugan madaxda maamul goboleeda guud ahaanba waxaana ugu dambeeyey maanta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo soo gaaray haddaba maxay tahay ujeedada safarkiisa ee muqdisho miyuu ka qaybgelayaa shirka uu iclaamiyey ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama kal hore uu sheegay inuusan ka qaybgelin shirkaaas hase yeeshee taabadalkeeda uu ka qaybgelayo shirka uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo dhaqdhaqaaqa caawa ka socda magaalada muqdisho iyo sidoo kale wararka ku saabsan shirka golaha watashiga qaran xukuumaddu waxay sheegtay in diyaargarow xoogan lagu jiro shirkaas uu qabsoomi lahaa warbixin arrimahaas ku saabsan iyo falanqeyn ayaan idinkugu soo gubi doonaa barnaamijkeena caawa wareega oo aadna ku dhegaysan doontaan midooda musharaxiinta maxay ka damacsan yihiin taageeradda wasaare maxamed xuseen roble maadaama ay kal horeba ay ka cawdeen doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka hanaanka ay ku bilowdeen mise waa dagaal siyaasadeed ay ku qadayaan madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo oo kal horeba ay kula jireen
horta marka hore iyaga waa weeya kursiga uu hadda farmaajo fadhiya socdaan sidaa daraadeed wax kastoo farmaajo wiiqaya iyagu waa rabaan waana ka shaqaynayaan cid kastoo farmaajo la biriirtana gacan waa siinaya taas horta waa qof khayre maal waxaan ilaha rooble marka hore waxay lahaayeen wuxuu fadhig u yahay ama uu maaragtay qof haystaa u yahay farmaajo iyagu mar asagay ku barabagaanaya haddeerna farmaajo wuxuu ku barabagaanayaa iyagiiba uu kasoo hadal shidaal qaadanaya
barnaamijka caawa wareega wararka ayaan idinkugu soo baahin doonaa wareysi iyo warbixinaha arrimahaas ku saabsan xaaladda doorashooyinka iyo waxay ka bedelayso shirka golaha watashiga qaran haddii uu furmo markaas islamarkaana ka qabgaan madaxda maamul goboleeda oo ah tanba kusugan muqdisho sidoo kale waxaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur cali gacal ayaa markaas fadhiyada baarlamaanka oo afar kulan ah ka joojiyay lix xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas kuwaas oo eedamo loo jeediyey haddaba maxay tahay sababta arrimahaasi ka dambaysa waana idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena caawa ayaad ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa
waxaa wax laga xumaada ah oo wax lala yaaba ah oo wax laga xishooda ah in dad waaweyn oo muslima inay muslim yihiin kallarkooda ay ka muuqato inay yidhaahdaan waxaa la weeraray safarkiiba dad buu weeraray safarkii socday aa dad weeraray inay yidhaahdaan
waa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan oo si adag uga hadlay weerar dhowaan lagu soo qaaday islamarkaana halkaas ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimashihii dhaawac kolonyo ay la socdeen ayaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada la magacbaxay badbaadada hiiraan weerarkaas ayuu ka falceliyey shir jireed uu qabtay maanta magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan oo arrimahaas uu faahfaahin kaga bixinayo ayaan idiin soo gabi doonaa madaxweynihii hore ee puntland senator farolana waxa uu ka hadlay dadaaladaha ay ka wadaan magaalada boosaaso ee lagu doonayo in xiisadihii ka dhashay xilqaadisii lagu sameeyay agaasimiya b s f ta halkaas uu sheegay in ay haatanba ay u joogaan sidii loo soo habjari lahaa khilaafka halkaasi ka taagan qodobadaasi wixii soo kordhacaaw ayaa barnaamijkana wareegan kugu soo baahin doonaa cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa barnaamijka soo saara halkaan idinkala socodsiin doonaa cabdicasiis mire salaad ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawada idin kala yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan oo dhaca barnamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo socda waxaa isku bilaabeynaa saaxiibyaal qeybo ka mid a magaalada muqdisho caawa waxaa ka dhacay qarax gaari laga soo buuxiyey hal qofood ayaan ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen qarax gaari markaas oo ka dhacay muqdisho gaarigan oo qarxay oo ahaa gaarigan qarxay ayaa ahaa kuwa raaxada ah oo nuuciisu yahay haaryeer ayaa ku qarxay meel u dhow isgooska baarwax ee muqdisho taliyaha saldhigga ciidanka booliiska degmada holwadaag ee gobolka banaadir najiib cabdi habiib najiib carab oo la hadlay wakaalada wararka soomaaliyeed ee zona ayaa sheegay in gaariga uu xoog kusoo dhaafay kontaroolka ciidanka ee isgooska xarwo iidka kadibna uu qarxay iyadoona markaasi ciidamadu ay markaas ay bilaabeen in ay kaleelaan shacabka halkaa ku sugnaa taliyaha ayaa xaqiijiyay in qofkii waday oo keliya uu ku nafwaayey qaraxa gaariga waxa uu markaasi ka dhacay isgooska ah baarwax ee muqdisho ciidamada amniga ayaana xoojiyey sugidda ammaanka gobolka banaadir iyadoona saraakiisha hogaaminta ama hogaaminaysa amniga ama ciidamada qalabka sida ay saraakiisha amar ay ku siiyeen inay waqtigooda ay ku bixiyaan sugidda amniga guud ee dalka maadaama lagudagalay xilli xasaasi ah oo markaasi ku saabsan arrimaha doorashada iyo xilli markaasi kalguur ah oo dhinacyada markaasi khilaaf xoog leh uu ka dhexeeyo taas oo wax walba ka dhici kara magaalada muqdisho caasimada soomaaliya aba ugu badnaaday arrimaha ammaanka markii loo eego ilaa haddana ma jirto waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa caawa ka dhacay magaalada muqdisho gaaraan gooska baarwax oo markaasi gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ee nuuca raaxada ah halkii qofood ee wadana uu ku geeriyooday sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya intaan kugu jiran mas-uuliyadda cidda sheegata waan idiin soo gudbi doonaa hase yeeshee qarxida noocan oo kale waxaa markaasi mas-uuliyadooda dhabar ku rita dagaalamayaasha al-shabaab markaana wasiirka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa soo saaray amar cusub oo ku socda kursimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa yaasiin farey qoraalka uu soo saaray wasiir cabdulaahi maxamed nuur ayuu kursimaha taliyaha nisa ku amray inuu mas-uuliyadda amniga ee ciidanka nisa ay ka hayaan garoonka diyaaradaha ay ku wareejiyaan ciidanka booliiska dibna ay ula soo laabtaan dhammaanba ciidankii ka howlgalaya halkaas walaalka ayaa waxaa lagu sheegay inay soo bateen cabashooyinka ee nise ay kasoo gudbiyeen ciidaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha adaacadda islamarkaana ay ku kacayaan xadgudubyo kala duwan waa sida hadalka loo yiri ee markaasi qoraalka wasiirka amniga soo saaray uu u dhigay wasiirka amniga ayaa go-aamiyey in ciidanka booliiska ay la wareegeen guud ahaanba amniga garoonka diyaaradaha waxaana wasiirka caddeeyey in mas-uuliyadda amniga garoonka lagula xisaabtami doono ciidanka booliiska ee jooga saldhigga garoonka diyaaradaha adancadde muqdisho garoonka adancadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka howlgeli jiray ciidanka nabasugidda dharcadda waxaana ciidankan markii horeba si toosa ay u horsegi jireen kaalihii hore ee agaasimihii hore ee nisa cabdulaahi kulne oo loo yaqaano kulnajiis oo markaasi xilku ka qaaday wasaare maxamed xuseen rooble lama yaqaano falcelinta ay ka sameynayaan ama ay ka dhiibi doonaan taliska nisa kusmaheeda yaasiin farey maadaama dhowaan aan ogeyn in wasiirka amniga soomaaliya uu taliska nise faray in warbixin dhammaystiran ay usoo gudbeen afartandeed saacadood oo ku saabsan kiiska ah mukhtaar roobo abuumansuur ku-xigeenkii hore ee al-shabaab oo haatanba dowladda u xiran hase yeeshee taa markaa qoraal ay kaga jawaabayeen ayay taliska nise ay ku sheegeen in xaalad wanaagsan uu ku jiro markaa mukhtaar roobo abuumansuur arrimahan ayaa imaanaya khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo markaasi cirka isku shishireeyay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsina magaalada muqdisho qodobo kala duwan raac barnaamijka caawa aad kusoo maaqsheen ayaa inoo socda falanqeyn ku saabsan xaaladda muqdisho gaar ahaan shirarka goonigoonida ee imika ee u socda madaxda maamul goboleeda ee muqdisho ku sugan shirka la filayo ee golaha watashi qaran waxa uu ka bedeli karo xaaladda kacsanaanta ah ee magaalada ka taagan ee madaxda ugu sarreysa khilaafka u dhexeeya iyo sida markaasi macquul ay tahay in heshiiska wax laga bedeli karo waa heshiiska markaa shirkii ama heshiiskii todoba iyo tobankii sebtembar waa markaasi qodobada isha lagu hadlayo haddii shirkan uu furmo wax markaas dhacyo ay kusoo kordhin karaan iyo waxa looga hadli doonaba weli waxaan eegaynaa qodobadaas oo aan soo sheegay ayaan qeybaha dambe ee barnaamijkan ku faaqiyi doonaa hase yeeshee markaan
ogeysiis muhiim ah isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday dhaktar hiba aadam axmed oo ku takhasustay daweynta iyo qallimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada b h d dhaktar hiba waxay khibrad dheer u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dhaktar cali saarim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin hayo dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
cana weeye adduunku asaan gaar ah lahaado marna aan la ilaabin caanaha infakash anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaadaya waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakee weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiinha ku ekoone ubadkaaga la ogow caanaha infakeer odaygii waxgartiyo hooyadii caqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakeer carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaango-aan carruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu tala carruurta daadooda u dhexayso lix bilood iyo labayo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaago-an ilmaha socodbaradka ah infakertri waxaa loogu talagalay carruurta ay daadoodu tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaago-an carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infake waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal wadanka south africa caanaha infake waxaa wadanka idinkanta shirkada markis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayadda shaam caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahiniya macluumaadka ariir kala xiriir eber lixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal siddeetan ama eber lixal toddobo afartan iyo sideed lixdan iyo laba siddeed iyo afar bulsha balanta dhawaa caanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infakeer
dumarka soomaaliyeed waa lafdhabarka qoyska nabadeynta dib u heshiisiinta dhaqaalaha iyo horumarka dalka waana kuwa bulshadeenna badbaadiyey marxaladihii adkaa ee dalku soo maray fadlan u ogolow ka qaybgalka siyaasadda dalka ma og tahay mudane in dumarka ay muhiim u yihiin ka mid noqoshada siyaasadda iyo nidaamyada dawliga ah ee heer degmo heer gobol iyo mid qaran mase og tahay inay dumarka kaalin wax ku ool ah ka qaadan karaan hoggaanka iyo dib u dhiska dalka ogow haweenka soomaaliyeed waxa ay noqon karaan wakiilada keeni kara isbeddel siyaasadeed iyo kobciyaasha nabadda iyo amniga dalka fadlan hubi oo xaqiiji qoondada matalaada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon ogow dastuurkeenna ayaa ina faraya in aan kor u qaadno oo aan xoojinno doorka haweenka ee dhinac walba ha ahaato xilal magacaabid ama doorasho haweenka waa inay si muuqato u helaan xuquuqdaas maadaama ay yihiin adeegayaasha danyarta ku dhiirigeli kuna qadari ka qaybgalka go'aamada fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda qoxootiga adduunka ee u n h c r
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi ah dalsan ee magaalada muqdisho saaxiib yaal waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed naftagareen garoonka diyaaradaha dancadda waxaa kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka wasiiro xukuumadda ka tirsan oo labada xafiis ka kala socda waxaana markaas uu durbadiiba kulan la qaatay ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu sheegay inay ka wadleen arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo dardargelinta imaanshaha laftagreen muqdisho siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlaya kadib markii tanii markii xiisada u dhexeysa madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen rabile bannaanka kusoo baxday uuna sheegay maamulka laftagareen in aysan ka qaybgelin shirka iclaamiya wasaare maxamed xuseen roble taa beddelkeeda inay ka qaybgelayaan shirka madaxweyne farmaajo uu ku baaqay hase yeeshee iminka lama oga sababta u imid in shirkaas uu ka qaybgelayo eral wasaaraha ama shirkan kale ee madaxweynaha inkastoo ka madaxweynaha uu sidaas caaga badan ugu taagnayn waxaana arrintan loo arkaa cadaadis xoog leh oo ka imaanaya beesha caalamka iyo maraykanka oo fariimihii ugu dambeeyey hanjabaado waaweyn madaxa soomaalida hawada usoo marinayay in markaasi la qabto shirarka looga hadlayo geedi socodka arrimaha doorashooyinka iyo qaladadka jeel sidii loo sixi lahaa waxaa kasii horreeyay muqdisoo gaaray madaxda maamulada galmudug cabdikaari qoorqoor axmed cabdikaari qoorqoor iyo hirshabeelle markaa cali guudaawi xuseen iyo madaxda kale ah jubbaland iyo puntland siciid deni iyo axmed madoobe waxaana la filayaa in shirkan uu qabsoomo maalmaha soo socda sida xukuumadda federaalka ee sheegtay afeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo uu qoraal soo saaray ayaa sheegay in maalmaha soo socdo la qaban doono shirka golaha wata shiiqan ee lagu saxayo qaladadka jira doorashada waxaana hadda socota markaasi dadaalada xoogan ee dhinacyadu ay wadaan ee ku doonaya in markaasi xalka la gaaro haddaba maxay tahay caqabadda xilligan sidee loogu gudbi karaa khilaaf ku dhexeeya madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen rooble ma laga yaabaa in dhinacyada khilaafkooda ee markaas ay fursad u noqoto markaa midooda musharaxiinta oo ayagu markastaba ka kaluumaysa hadba dhinacyada khilaafka markaa soo wajaha marba dhinac ayay gasha ay la jirtaa baa layidhi oo dhinacyadubay markaas u kala safanayaan haddaba waxaa su-aalo la xiriira arrimahaasi iyo waxa ka dhalan kara khilaafka dhinacyadan udhexeeya aanu weydiinay wasiir hore ee maamulka galmudug ka tirsanaa ee dastuurka cusmaan maxamed cali haatanna ah guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo barwaaqada wuxuu ka jawaabayaa marka hore xaaladda siyaasadeed iyo markaasi caqabada taagan sida loogu gudbi karo
waa idin salaamaya dhammaantiin wariyayaasha raadiyo dalsan iyo dhegeystayaasha meel walbay joogaan intaa ka gadaal waxa weye su-aashaad weydiisay waxa weeye arrinta hadda ku saabsan soomaaliya dowladda soomaaliya oo waktigan soo jirtay waxaa hadda la wadaogyahay wakti dheer waa soo jiranayd maaragtay xanuuna hadda maaragtay hadda qaab usoo qabanayay ugu dambayntiina inuu qarxo ayuu maaragtay ayuu isku bedelay oo waad og tahay in hadda yani lagu ku sigtay ama ay ku sigatay in la damcay in ra-iisul wasaaraha inqilaab lagu sameeyo xukuumaddiisa arrintaasna maaragtay laga hor yimid ay suurageli weysay ugu dambayntiina hadda ay gabagabo ku tahay maaragtay in sheekadu ay noqoto maara muxuu ahaa in waxalba soogii lagu soo celiyo ra-isul wasaaraha shaqada inuu wado marka horta khilaafkan yani waa soo jir muddu soo jiitamaayay qaab buuna ku socday aan sax ahayn nuxurkiisana hadda waa la ogaa oo wuxuu ahaa muxuu ahaa doorashada ayaa waxaan doorashada lagu sheego waxaan xulashada wadanka ka jirta oo maaragtay doorasho lama dhigi karo runtii doorashadii waxa weeye qaabka u socdaan qaab doorasho maala qaab xulashaha jirtay laakiin la isku waafaqsan yahay oo dadban marka ayadaas in uu la boodayay maaragtay xildhibaanadii soo bixi lahaa ayaa khilaafka salkiisu horta xooggiisa ayuu ahaa marka isagiina waxa weeye markii uu isku dayay rasaaruhu inuu joojiyana de waa isagii laftiisiya khatar lagu geliyey haddeer laakiin xilligan hadda markan haatana waxay og tahay arrintu inay hadda jiha kala qaadatay oo ah in ay shaqadii dib ra-isul wasaare u bilaabayo in maaragtay hadda qoladii guddigii hogaaminta oo ka koobnaa dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha inay haddeer kolley madashaan hadda u fadhiyaan maanay ay hadda ay bilaabi doonaan wixii hadda qaldamay sidii loo sici lahaa horena loogu sii wadi lahaa inta hartay maaragtay xubnihii la rabay in lasoo saaro baarlamaanka labada kun iyo labada hadda ah marka halkaas ayay maraysaa nuxurku hadda waxa weeye uun waxaad qaskii hore ku saabsanaa uun boobkii jiri jiray oo caaya usoo ahaa dadka soomaaliyeed unbaa laysku qabtay marka iyadiina haddeer kolley waxaan umalaynayaa in ay waa tahay ma kula taha marka shirkan hadda uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha oo dhinacyada caalamka iyo markaasi dadka daneeya arrimaha sadada ee soomaaliya ay ku cadaadinayaan in shirkaas la qabto oo la ballaariyo o laga wada qayb galo madaxda maamul goboleedyada ay ka qayb galaan oo markaas sidaas shirka ugu qabsamo had waxaa ognahay in muqdisho ay kusugan yihiin madaxda maamul goboleed oo idil maanta waxaa soo gaaray ugu dambeeyay lafta garan oo hore uu sheegay inuusan ka qayb gelayn marka kulmo baa socdo mayay kula tahay kulanka ama shirkaas inuu dhici doono
waa dhacayaa shug absolut wuu dhacayaa horta wuu dhacayaa wuu dhacayaa waana shaqadan hala wadaa la dhihi doonaa laakiin waxaan la hubin in maaragtay la hirgelin karo in nidaam saxa oo maaragtay u dhow cadaalad u dhow in la hirgelin karo ma markii macnaha ay wax soo baxaan waxaa soo bixi doonta wax walba ha la soxo shaqada si maca loo qabto ayay kolley soo saari doonaan laakiin problemka wuxuu ka dhici doonaa mar walbaa fulinta fulinta ayaa sax loo fulin doona sababtuna waxay tahay shaqada cidda wadaa waa dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadana ee dowlad goboleedyadaha madaxda dowlad goboleedyadana awood badan kuma laha dowladda dhexe inta badan kuma laha awood fara badan kuma leh waxayna labadan u kala qaybsan yihiin oo qayb maaragtay kasoo horjeeda madaxweynihii hore xilkiisu dhamaaday farmaajo iyo qayb taageersanna way way yihiin marka farmaajo asaga xaggaas haddii lagu takooray li xaggaas ku gal laakiin niman asaga matalaya oo asaga mataqaanaa shaqada la wada ayaa dowlad goboleedyada ku jira waxaan la hubin marka iyo kuwa kasoo horjeeda labaduba intuba waxa weeye iyagu dadka rabitaankooda ku shaqay doonaan marka waxaan isleeyahay wax badan oo isbedelaya waxa soo bixi doona marka oo xubnaha soo bixi doona cadaalad la heli doono ma jiri doonto laakiin shaqada ha la wado oo waa soo bixi doontaa horaa loo socdona waa la dhihi doonaa laakiin kolley iyo kolleyba ma la filayo inay wax sax haddana wax saxa inay qabtaan nimanka hadda dowlagooleyada waa tahay shirkan waxaan ognahay in shirar ay ka horreeyeen oo markaasi doorashooyinka looga hadlayay oo markaasi dhuusamareeb iyo muqdisho ay ka kala dhaceen macquul ma tahay shirkan marka in wax kabedel lagu sameeyo heshiiskii toddoba iyo tobankii september maadaama cabasho weyn ay ka timid hanaanka hadda doorashada ay ku bilaabatay ma la dhihi kara waxba ay ka bedelayaan mise un waa hala soxo oo hadda siday ku socdaan waxa qaradaadka jira hala soxo mise heshiiskaas ayay u muuqataa in wax laga bedeli karo ma filaya mabdi'iyan in laga bedelayo mabdi'iyan wax bad- isbedelayo horta ma jiraan laakiin waa laga yaabaa dhacdooyin qaarkood oo duruufo ay haystaan in la yaro wax laga bedelo oo la isku raaco way dhici kartaa matalan waxaa dhici karta meelaha qaarkood oo ay dowlad goboleed qaarku aan duxooda isa tegi karin madaxdu qarafku madaxdu isa tegi karin in la yidhaahdo la halga wareejiyo oo kale degmo- macnaha meeshaas maadaama fidna ka jirto ama dagaal ka jiro ama aan la tegi karin yani in hal magaalo lagu soo koobo doorashada hal magaalo in lagu soo koobo ama magaalo kale loo bedelo waa wax dhici kara waaye ama magaaladii hal magaalo waxaa laga dhigo magaalo kale laga bedelo arrintaasoo kale inay taabtaabtaan way dhici kartaa laakiin wax weyn oo martiya isbedelaya ma jiraan saa say la tahay waan gartay xiisada siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka taagan ee udhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka shirkan haddii la qabto maxay ka bedeli kartaa oo markaas dhinacyadu markaa haddaba xiisadoodu ay cirka isku shareerayso
aa waxay ka bedeli kartaa hal qodob unbay xaqiijin kartaa macnaha in ra-iisul wasaarihii uu weli oo faction yahay uu shaqaynaayo oo wixii uu sheegay farmaajo oo ahaa in xilkii laga qaaday uusan cidna wakiil ka ahayn in arrintaas aysan jirin oo shaqadii ra-isul wasaare uu wato bisii horta xaqiijinaysaa wax kaloo badan ay bedelayso male keliya oo waxay beeninaysaa macnaha wixii iskudaygii ee farmaajo bisii ayay beeninaysaa oo aan shaqayn doonin laakiin sida kale waxa weeye ma- wax weyn hadday uu isbedelaayo badan ma jiraan kale ra-iisul wasaare uu shaqaynaayo oo asaga awoodii hadda xilgaarsiinta uu asaga u hayo intaasoo bay xaqiijinaysaa waan gartay dhinaca kale een, madaxweynaha waataan ogeen in warqad uu soo saaray uu markaasi oo isna shir uu uu ku cilaamiyey Een, koonfur galbeed lafta garan madaxweynaheeda wa uu sheegay oo welina hadda kama uusan soo laaban inuu ka qaybgelin shirka wasaare u cilaamiyey inkastoo hadda muqdisho uu joogo Een, galmudug iyo shabeelle madaxdoodana weli ma aysan caddeyn oo mowqifkooda inay shirkaasi ka qaybgelayaan marka soo ma la oran karo in eh, shirka farmaajo uu ku baaqay in weli uu taagan yahay ay suuragal ay tahay in asagana ay uu qabto shirkaas ay dhinacyada kala yihaadaan maadaama mowqifkooda ay saacadeen maya maya maya macnaha shirkaas ma ma filaayo sababtu tahay oo qoladaan horta iskala imaan oo iyagu hadda ma- ma- sadaqa kuma imaane waa baqdinay ku yimaadeen qoladaan mara reer galbeedka ah oo dadka maaragtay meelaha biilka bixbixisa ayaa u dhaaratay oo tiri maaragtay waxaa spoilers aa laydinka dhigayaa dad cusbodayaalahaad noqonaysaan haddaadan imaan shirka marka iyagu saasay u yimaadeen marka ma diidi karaan shirkan marka farmaajona haddeer access dambe ma laha oo isaga hadda hadduu isagu ku nabad galo inuu maaragtay siiba joogada oo madaxtooyahu kusii jiro ma u malaynaya activity kale in loo ogol yahay
waan gartay marka hadda waxaana la soconaa in xaaladdu ay degan tahay inkastoo weli heshiis aan la gaarin maxay maxay kula tahay in xiisadan loogu gudbi karo dhinacyadan ishaya ee madaxda ugu sarreysa khilaafkooda lasoo xaliyo xalka halkee laga aadi karaa
oo waxaa anigala tahay inaan lagu mashquulin hadda yani arrinta waxay taagneed farmaajo waxay waxay ra-isul wasaaraha iyo dadkana waxay qabeen rab- inuu noqdo eh, farmaajo inuu noqdo macnaha eh, musharax caadiya oo ku madaxtooya ka baxo saasay horta iyaga qabeen marka aniga aragtida waxaan qabaa ad- taa xataa laska waxaa ka muhiimsan in la dedejiyo doorashada macnaha doorashada in la dedejiyo aan lagu mashquulin farmaajo waayo iska daawareegaas iyaga wuxuu sii dhe- wuxuu sii dheereynayaa wuxuu aada usii dheereynayaa muxuu ahaa doora- macashii doorashaduu sii dheereynayaa sidaas daraaddeed eh, in la qabto bal horta sh- eh, barnaamijkaas la dejiyo oo xubnaha dhiman lasoo saaro ayaa horta muhiima warka isagaa iska dhamaanaya haddii mar la dhamaystiro barnaamijku waaba dhamaada wax dambo lagu hadlaana ma jiraan marka inaan wakti badan la iska gelin in farmaajo la yidhaahdo meesha ka soo baxyo ka bixi maayo inaan wakti la gelin baa ila fiican
waan gartay dhinaca kale midooda musharaxiinta ayaguna waxaa la yidhi fursad bay u arkaan dagaalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka ku garabsiinta ra-iisul wasaaraha in uu doorashada sii wado oo markaasi madaxweynaha uu joojiyo caanqaladeynta doorashooyinka uu ku hayo sida hadalka u dhigeen marka midooda musharaxiinta qudhoodu maxaa si ka ah baa la yidhi oo xaaladdu ay kaga sii darayaan maadaama kulamada ay qabanayaan iyo eh, warbaahinta ay la taagan yihiin wasaaraha naftigiisa waxaa lagu eedeynayaan in markaasi aragtiyo iyo markaasi hadallo uu kasoo qaadanayo musharaxiinta oo mucaaradka ah
horta marka hore iyaga waxa weeyaan kursiga uu hadda farmaajo fadhiyo u socdaan sidaa daraaddeed wax kastoo farmaajo wiiqaya iyagu waa rabaan waana ka shaqaynayaan cid kastoo farmaajo la dirirtana gacan waa siinaya taas horta waa qof Eh, khayre baal maxaan ilah rooble eh, marka hore waxay lahaayeen wuxuu babig u yahay ama uu maaragtay qof haystaa u yahay farmaajo iyagu mar asagay ku barabagaanaya haddeerna farmaajo wuxuu ku barabagaanayaa iyagiiba uu kasoo hado shidaal qaadanaya marka waa iska caadayeen maana taas waxay cadaynaysaa waa iyaga dhanba inay maca farmaajo macagabiyo dhammaantood inay waxa ay sheegayaan qolo walba ay rabto maaragtay inay eh, ra-iisul wasaaraha uu xaggooda usoo janjeersado hadduu ka janjeersa qolo ka janjeersada waa waa bagaanaya taas waxaas marka waa iska maaragtay dadkaas mucaaradkaa iyo dadkaas doonaya inay maaragtay macnaha waxaan dhihi karaa mucaariyana dhihi macnaha farmaajana wuxuu rabaa ninkan inuu shaqadiisa uu asagu kaga faa'iidaysto oo inta uu kursiga hayo uu mataqaanaa uu fursad u helo inuu mataqaanaa xubno xubno baarlamaan dhaco oo maaragtay asaga hadda u doorta ayuu asaga ka rabaa hadduu ka waayana waa la diriraya kuwaanuna waxay rabaan haddii uu ninkaanu farmaajo tiisa yeelo cadowgoobay u arkaan marka horta asagu waxa weeyaan laba daac waa ka duwan yahay laakiin asaga waxaa u fiican waxaasoo dhan inuusan dhahayn inuu isku dayo doorashadaas in si saxa u dhacdo oo dadka beeruhu inay xuquuqdooda helaan in xil dadka loo tartamayo musharaxiinta loo garsooro inuu asagu middaas uu xoogga saaraa rabo ninkastuusan saamaynta ay ku leedahay ay yar tahay oo waxa waxaa samayn karaa ay yihiin nimanka dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa barnaamijkaas accesska u leh asaguusan access u lakin asagu middaas inuu garab istaago ayaa loo qaataa macnaha inuusan danaynin farmaajo wuxuu rabo iyo wax ay musharaxiintu rabaan insha waayahay ugu dambeyntii sanad cusub baa la galay laba kun laba iyo labaatan doorashadii waqti dheer bay soo jiitimaysaa bal sanadkan ma kula tahay in doorasho la qabto oo markaas ay noqoto xori xaala rajada laga qabo in doorasho sanadkan ay dhacdo halkee bay leegtay
kelmada layidhaha xor iyo xalaal wax ka jira male marka koowaad waa ku cadeynayaa ilaahay sanadka horta cusub ee maaragtay hanooga dhiga sanad fiican oo oo maaragtay sanadka ka dhib yar sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ilaahay hanooga dhigo midda labaad xor iyo xalaal wax la yidhaha oo wadankeena haddeer laga helaya ma jirto waxaa muhiima keliya isbedel inuu dhacaa muhiima marka midda xoog in la saaro waxa weeye isbedel inuu dhaco oo horta waxa hadda jira wax ka bedelan inay yimaadaan dad cusub in la isku dayo taas un de xoogga in la saaro weeye laakiin anu hadda rajo kama qabo qofka qabi karaan ma jiro xor iyo xalaal wax la yidhaha meesha umana samaysna loomana dhisaan karayn dhisaankeeduba in xor iyo xalaal waxa loo sameeyo uma dhisna marka wax iska jacburo weeye jacburkaas oo nin la dhaco oo kooxdii hore maaragtay meesha iska fadhin oo maaragtay kuwa ka ridanaya oo ku dagaalamaya iyagu meesha fadhiyo ummadda waktiga ka qaadaysaa marka waxaa wanaagsan inuba loo dhaho isbedel dhaco waxaana rajeenaya isbedel hadduu dhaco dadka cusub oo markaas yimaado especially qofka go-aanka uu sarreeyo la doorto oo soo socda hadduu qof cusub noqdo yacni inuu ay arag u yeelanayo wixii hadda lasoo maray madaxdii meesha soo martay wixii ka horreeyey oo ay kuwa hadda ugu dambeeya dhibaatada qabsatay sida loogu kacay inay waayo aragnimo noqon u doontaan umalaynaya iyo dadka soomaaliyeed aan ogahay hadda inay ka daaleen siyaasiyiinta mataqaanaa danaystayaasha ah oo aan dameerkooda aansu fiicnayn oo mar walba mataqaana iyaga mas-uulkooda baabiinaysa oo iyagu isku cayrsanaya si uu nuba dantiisa ugu gaari lahaa dadka shacabka oo hadda waxaan isleeyahay
dhexe barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka saac raada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markana haddii aan aragno maamulka galmudug mas-uuliyiin ka tirsan oo xildhibaano ah markaasi ayaa markaa shaqa joojin lagu sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa fadhiyada baarlamaanka oo afar kulan ah ka joojiyey lix xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas kuwaas oo ciidan loo jiiday halkaa kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada laga joojiyey fadhiyada baarlamaanka lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen dastuurka maamulka iyo xeerhoosadyada golaha u degsan xildhibaanada laga joojiyey afarta kulan oo ka mid ah fadhiyada baarlamaanka galmudug ee waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeen koowaada baarlamaanka iyo xildhibaano kale waxaana sidoo kale laga joojiyey gunno laba bilood ah oo ay qaadan jireen xildhibaanada ayaa waxaa lagu amray in ay markaasi bixiyaan raaligelin iyo cudurdaar qoraal ah inta uu socday kala fadhiyada shanaad ee sanadka laba kun iyo waa sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan kadib markii lagu eedeeyey oo gudasho la-aan xubnaha maanta shaqa joojinta lagu sameeyey ayaa maalmaha maalmahanba aad u deerisanaa ah ama u diidanaa shuruuc aan marin markaasi marin habraac saxda ah ee oo baarlamaanka xoog lagu marsiiyey iyo qaladaad kale oo lagu eedeeyey inuu ku kacay gudoomiye doctor maxamed nuur gacal gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug xildhibaanadaas ayaa xiriiro kala duwan la sameynay hase yeeshee eh way ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan sababaha markaasi lagu xoojiyey kalfadhida iyo eedabaha loo jeeday wax markaasi ka jira weli barnaamijka wareega ayaa dhegeysataan dalsan muqdisho somalia adna kala socotaan saaxiib yaal gobolka hiiraan haddii aan aadno gudoomiyaha gobolka asiiraan cali jeete cusmaan ayaa maanta waxa uu shir gudoomiye kulan uga hadlayay amniga guud ahaan ee gobolka hiiraan ka oo maalmihii lasoo dhaafay falal amniga didibka ay ka dhacayeen waxaana ugu dambeeyey dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kuwa maamulka galmudug waa markaasi kuwa markaas aanraadee ee gobolka hiiraan oo dhinaca iyo sarkaal lagu magacaabo markaasi aan raadey sarkaal hogaamin hogaaminayay ciidamo ka amar qaata oo markaas la sheegay in ay la baxeen badbaadada hiiraan kuwaas oo weerar dhabagal ah ku qaaday maamulka gobolka hiiraanna wafdi uu ama kalonyo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan waxaana markaas dagaalkaas ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo markaas dad shacabana ay u badnaayeen haddaba gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusbaan ayaa markaas si adag uga hadlay weerarkaas kolonyadiisa lagu qaaday sarkaalkaasi ay weerareen isaguna wax lagu xumaa arrintaas ku tilmaamay eedaha ammaanka ayuu faray inay ka waantuwaan shaqaaqada ah caynkan oo kale ah bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin allah subxaana wa tacaala ayaa mahadi u sugnaatay waxaan rabaa inaan dhowr arrimood ka hadlo maanta oo ay ka mid tahay dhacdadii soddon iyo kowdii bisha sanadkii tegey ka dhacday magaalada beledweyne ee u horreysa iyo siday u dhacday waxaan horta tacsi u dirayaa ciddii wax ku gaadheen oo ku geeriyootay ama ku dhaawacantay oo dhib ka soo gaadhay kuwii dhib ka soo gaadhana waxaan leenahay ilaahaygi subxaana wa tacaalaa dhibaatadaas ha u boogadhayo intii ku geeriyootana waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeenna ma mudnayn oo gacanka xaq daranaa dishaye ilaahay samariyo imaana ka siiyo waxaan rabaa inaan si cad u sheego annaga saraakiisha guddiga amniga gobolka iyo wasiirka tamartiiyo biyaha ee staydka hirshabelle iyo wafti ballaaran annagoo ah waxaan aadnay wafti ka imanaya kelinka shanaad ayaanu waxaan ku kulmaynay degmada feerfeer halkaas ayaan tale labada stayd sida amniga leesa kaashan lahaa ayaan u aadnay iyo arrimo kale wadaxaajood dheer kadib safaraan soo galnay iyo hayaan waxaa dhacday in jidkiina loo istaago waxaanu ku soconnay magaalada waddada labaad ee marka jidkaa dheeree magaalo dhexmara laga reebo oo istirdaalla ah waddada kale la dhihi kara waa ku xigtaa ee haywe waddadaa waxay ahayd suuqa balka aan ku niman ku safrayn waddada labaad ee magaalada in nalagu galo oo naloo istaago ayaa dhacday waxaa dhacday si bareer ah gaarigiina hor socday intaba u qabsaday wuxuu ahaa dabcan anugu soddon daqiiqo kadib aan ogaaday ciddana xabadaynaysa ee nimankii nabadiidka ahaa inayna xabaday oo dagaalku yahay saasaan u haystay markii hore waxaa wax laga xumaada ah oo wax lala yaabo ah oo wax laga xishooda ah in dad waaweyn oo muslima inay muslim yihiin kalarkooda ay ka muuqato inay yidhaahdaan waxaa la weeraray safarkiina dad buu weeraray safarkii socday aa dad weeraray inay yidhaahdaan war ma hal saaco habeennimaa bini aadan la weeraraa ma koranyaa dad weerarta weerarkii xabadda bilaabi jiray miyuuna ahayn seebaa xabadna loogu bilaabay haddaan weerar ahayn haddaan weerar ahaynse ma waxaan ka soo duulaynay feerfeer feerfeer maan ka soo duulayn oo miyaan qof dhimanayaa dadka ku jirin miyaan qof qabriga lagu jirin miyaan wax uun rajaa layska qabin raja yar miyaan layska qabin soo waxaana inay dhammaanayaan oo dadku hadduu nool yahay la sheekaysanayo oo la kaftamayo sow lama ogaa intaysa diinta islaamka iyo aqliga saliimka mid ka mida uga qoran tahay in inta qof muslimahoo mas-uulahoo safarahoo shaqo qaran soo qabtay la xabadayo la dilo la yidhaahdo asaana weeraray diinta islaamka iyo caqliga saliimka iyo koodishaanka ay uga qoran tahay waxaa nasiib darro ah in dad dhan ma dhihi karayo waxaan ku sababeeya ma aqaan in aragtidaadu saas noqoto aadaan uga xuma aadaan uga xuma aadaan uga xuma wallahi wax laga xishoodaba markay fiiri maxay ahayd maamaaday dad ku dhihi jireen gaalka dil gartiisana sii war xitaa gaal miyaan ka sixan jirnaa yaa xitaa gaal ma ka sixan jirnaa soomaalidaaba ku mahmaahaysa gaalka dil gartiisana sii oo macnaheedu yahay oo qofka xaqiiqada ha ka weecanin oo qof been waa laga filan karaa oo qof labaad wax waa laga filan karaa laakiin mujtamac dhan oo meedya taagan oo wax aan hal kelma ka abuurnayn ka hadlay wallaahi waa waa wax laga xumaada wa wax aad looga xumaada wa laakiin aniga iyo cidda lamida waxbaa u dhermayso waxay ceeb ku tahay waxa jiro mujtamaca reer iiraan oo dham ogyihiin oo bini aadamka dham uu ogyahay ayadoo la ogyahay dadka saa la soo istaagay ceeb ku tahay aniga intaasoo kale naga dhiman mayso dulmi guul lagu gaarana taariikhda lama sheegin dulmi guulaysta oo guul lagu gaarana taariikhda lama sheegin maba dhacdaba oo miyaanan addoon ilaahay ahayn ma inta nala dulmiye insaan naloola hadlaan xaq u leenahay haddii la yeelayse maxaa lagu gaarayaa arrintaasna waxaan rabaa intaasaan kaga haraya ciidamadii markii laysku dayey inna la qaarajiyo ama nala socday ee faltamay ama gurmadka ku yimid waanuu mahad celinaya fakar tagay doonaan ha ahaadeen waa u mahad celinayaa hadda waxaan rabaa securitiga magaalada degmada beledweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada beledweyne sida wejiga uu leeyahay wejiyahana inuu yeesho wejibuu maanta leeyahay wejiyahana inuu yeesho hal sano iyo bar wakti ku dhow ayaan catuulaata catuu ku noolayno dib loogu noolaan mayo ma lagu noolaanayo mana lagu noolaan karo sidaan ku noolayn maba lagu noolaan karo adeer haddii reer hebel layahay oo tabasha jirto reer hebel annagaa u madaxa maanta tabashadana annagaa wax nalaga weydiinaya nin duurka u cararaa indhalaba waxba laga weydiin mayo nin boorsa dalka ka taalana wax laga weydiin mayo boorso kuwan halka sano ceelgaaliya meeshan horya gadaal ugu carcararaya ee horya gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arrintaas silaab in laga qaado securitiga saraakiisha amnigaatiin securitiga wax laga qabtaan rabaa security-ga in wax laga qabto security-ga in wax laga qabto aan u baahna waxay soo gaartay lafaheenna inaan magaalo dhexmari weyno oo waxaa adeer waxay leeyahaan dadka waa- wax kale miyaa jira haddii nidaamka dawliga xitaa meel la iska dhigo waxa aniga leeyaha waxaan imaa dadka u ah may aniga laydilaa aasaxa oo lays- layskula jira aniga in laydilo ma layskula jiraa ma layskula jiraano dowladnimada iyo sharafka dadka deeqa weligaya maanaan dulmin horumarkooda inaan ka shaqayna maayo sidaan laakiin laguma noolan dad masaakiina ayaa ku dhintay habeen dhoweyd oo shacaba yaa loo haystaa mas-uuliyadda in cid qaada wa in cid ay qaada waa mas-uuliyadda in dad maxkamad loo istaajiya wa horay ugu dhinteen dad horoo shacabaa ku dhintay adduunkana sharaf baan u baahannahay aakhirana ilaahay jannaan ka tuugaynahay sidaan sharaf dowladeed iyo sharaf dadnimo iyo sharaf xitaa ilbaxnimo midna maaha sidaanaan wax ka bedelino
faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba igahoo farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fred wasakhda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxo nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesaleris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan buda ah oo aad qasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiyey cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku dar sooma
qaybihii gabagabada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsina magaalada muqdisho ayaan kusii dhownahay saaxiibayaal madaxweynihii hore ee maamulka puntland senator cabdiraxmaan faroole oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay dadaalada ay wadaan ay ku doonayaan in markaasi lagu qabo juxisada ka dhalatay xilqaadisii lagu sameeyey agaasimihii hore ee b s f maamulkaasi oo markaa ga- dagaal u dhexeeya ciidamada b s f iyo kuwa maamulka puntland ee daraawiishta ay noqotay halkaas oo khasaare kala duwan oo ku dhashay senator faroole iyo mas-uuliyiin kale oo puntland ka tirsan horena usoo maamulay ayaa markaasi ku sugan magaalada boosaaso ayaguna markaasi isnimada kala hadlaya sidii loo dhexdhexaadin lahaa islamarkaana khilaafka la qaboojin lahaa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم anigoo ku hadlaaya magaca wafdigan madaxdii puntland raga ka mid ah mid dhexe iyo mid puntland ahaan jiray labadaba gudoomiyaha baarlamaanka puntland wakiilna ka ah dowladdii oo dhan labadeedii dhinac fulinteedii iyo iyo iyo xeerdejinteedii garsoorku waa sida gooni wakiil lama noqon karo intaba waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa beelweynta cali saleemaan oo qadasharaftan maanta ku samaysa beertan qiimaha iyo qaayaha leh oo layii reer isticmaar baa leh isticmaar waana qiinay allagu allaha u naxariiste boosase waxaa laii soo bedelay lixan iyo toddobadii anigoo karaani bangiga dhexe ka ah bangigu mag- baa ka fogaa magaalada inteeda kale qudaar ma lahayn waxba ma lahayn isticmaar baad xusuustaayo beer intuu ceel ka sameeyey qudaar beeray loo keenay caws u beeray isagaan ka qaadan jirnay qudaarta iyo caanaha loodaba isagaan ka qaadan jir ya tacabkiisii bay ka mid tahay wiil fiicanna waa dhalee waa sii waday hadda waxaan kala garan waaya meeshaan inay hawd tahay oo aan joogo dooxaalkaasu reebantilyaha dusheedii oo kale iyo halka joog waan kala garan waayo siday dhirday ku tahay marka isagana si gaaran ugu bogaadinayaa dhaxalkii aabbihiis awowgiis inuu sii wado oo halkaas sameeyo haddii nin walba uu dhalo wiil saas oo kale ah waddanku waa ficlanaya mid in wixii laga tego dhan ku qayala hadhow hal beer baa sheegaysaa mooye waxba lagu arag hadhow nasiib darraday ka mid tah bogaadintaas la wadaago oo beeshaan beelweynta cali salemaan oo suldaanka iyo caaqiladu ka wada hadleen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa culayska iyo magaalada dhibaatada say uga hadleen iyo say anaga noo soo dhoweeyeen iyo sida ay noo ixtiraameen oo xurmada leh waa ka mahad celinaynaa waan xusuusnaan doonnaa haddii hallayno waa run sida ay u sheegeen suldaanka iyo caaqiladu meeshaan dhib baa ka dhacay weyn hore u soo dhicin muxuu ahay siciid xuseen baa wuxuu yidhi dagaalkii xagwinu dhammaad waxaan garanayaa boosaasuu ka dhacay waa kii meeshii ugu dambaysay ayuu soo gaaray ninbaa maanta hadlaya wuxuu yidhi meel aan dagaal ka dhicin waxaa ka jirta buu yidhi oo dadka gudihiisu degan islayn dagaala waa ka dhaceen boosaaso itixaad iyo s s d f waa ku dirireen garowena nugaalna waa ku dirireen s s d f iyo itixaad laakiin gudaheeda meel isdirirtay oo dagaal saas uga dhacay gudaheeda magaalo waxaan u malaynayaa waxaa ka jirta gobolka nugaal iyo gobolka bari baa ka jirta baadiyaha reermiig waa islaynayay magaaladuna waa gurmanaysa waxaad cid kula yaabtid baa adna mararka qaarkood ku imaanaya soomaalida waxay ku mahmahdaa dariska mar ku diin marna ku dayo marka dambena ka daro hadda waxaa lai sheegay reer xamarkay nala yaabeen way yidhaahdeen warmaguwi halkaas ahayoo dadka aan ku tashanayna oo federation noo horkacayoo meel gooniya isku filaadayoo ka soo kabtay wixii burbur ahaayo waan daba soconay annaga dhibaatata xamar nagu haysato meel walba dhagax nagu xiray iyo magaciisi inay noo gurmudaan ka sogeynay baa maanta magaaladii iyo dekedii xabad isla dhacayo murta isla dhacayo wax laga yaabo wey waxaan ilaahay ka nabadgallo weeye ilaahay aan ka baryo inuu naga qaboojiyo ilaahay aan ka baryayno inaanu ka heshiinno ilaahayna aan ka baryayno inaan markaa waxba dambe ka dambayn intaasa ilaah ka baryayn waad ogtihiinoo shaydaanku horta ma maqna shaydaanku hadda meelahan waa farfadhiya annaga isha ku arkayn mooye meelahan waa farfadhiya hadallada fiican ma jecla wuxuu jecel yahay midka wax huriya haddii wax dhacaanna huriyana waa jira damiyana waa jira waa dab marka magaalada waa jiraa huriya damiyana waa joogaa marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu qaalib noqdo muxuu ahay demiyu ee horiyuhu uusan jirin kan shiddada badan ma seexdo habeenkii laakiin kan deminaya waa seexdaa marka in loo soo jeedo habeenkii oo demiyuhu u soo jeedo annagu haddeer dee ilaahay baa moogtahay aqbalka leh laakiin dadaalka waa samaynana in tabatayaa waxaanu cid kale weydiinna ma jiro waxay nala garato oo nala gasho baan gelaynaa keligeena maahayn dhinacna isimaa kaga jira horena waa u galeen kuwa dambena waa ku soo biireen annaguna waa dhinac soconnaa kollay biyo meel godan bay isugu tagaanoo khatarku waa isu imaanaynaa idinkuna waa joogtaa marka waa isula imaanaynaaye hanagu daynina keligaya wax demiya wax fiican ka sheega culimmada yaa ka jooga masaajida ha laga akhriyo wacdiga ha la badiyo ilaa bariga ha la badiyo yaa wadaad jooga hadda waadad waa wada badan yihiin kuwa qarsoon iyo kuwa calaamadii ka muuqmuuqdaa ya kuwa qarsoon baa anugu jeclaa kuwa qarsoon baa ka soo jeeda anug marka marka alla baryo ilaah ilaahayna hayna ka aqbalo ilaahayna ka qaboojiyo dhib baa dhacday dad bay gaadhay barakac baa dhacay waxaan layna ka filayn baa dhacay hub waaweyn baa dhacay waxaan rajaynaynaa waxa dhan intaa laga bogsado waxa dhan isku soo noqdaan baan rajaynayna waxaad ogaanaysaan maamulku mar kasta waa dhibujoog annaga waana qabsan jirnay dhibujooge marka sida dhibta looga dabaasho baa lagu kala bedelan yahay sida dhexdhexaad loo helana waa lagu kala bedelan yahay labadaba waa lagu kala bedelay laakiin maamulku mar walba waa dhibjooga adoo ceel qodayo biyo kasoo dhaaminaya waxuu leeyahay ceelkuu wasaqay biyihiibu ku cesheeya daacdiibu ku ceshaa lagu leeyahay marka waa dhibujooge hermigaanu badanaa wax ka aqaano ratiga gurgur oo carruurtu ku fuushan tahay haddii uu dido oo aad markaas sii ulaysido ama tanig u garaacdid hadda wixii o dhan aqalkiina waa ridaya marka waxay u baahan tahay in la qaboojiyo waxba la qaboojiyo sida carruurta ugala dhigtid marka dambe marka dadka madaxdahay waa kala waa kala dabeecad waa kala background dadka la xukumayaana waa kala nooc waxa la filanayaa jiro haddii la waayo lagu sii daraayo qofkii ciil qabaa oo dhan hadduu ku sii daro oo uusan kusii uusan qaboojinta aadin dee wix waa sii hurgamaya maamul gaarsiin kara raallinimo dadkoo dhan ma jiro isku day wax kasta isku day anigu waa isku dayi jiray laakiin ma gaarsiin waan arkay mararka qaarkood rag xusuusanay yidhahdeen waaga cabdiraxmaan saasuu yeelayoo markay mid kale agdhigayaan bay xoogaa soo xusanaya maskaxda soo soo sumaynaysa markay mid kale agdhigaa laakiin weliga waxbaa la sheeg sheegahaya mar kasta moogta laakiin ulajeeddada ilaahay nuuxa aqbalaa waxaad adigu u jeedid aad uga jeedid baa aqbashaa baa ilaahay aqbalaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu khaatimadeenna wanaajiyo arrintaana ilaahay inuu inoo sahlo aynay si wanaaga inoo ka dhammaato quluubteena ilaahayna isku soo celiyo innagoo dhan aan wada shaqo
gudahaan caawa barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka sacraada hadalsina magaalada muqdisho kheyrtan dhegeystaha waa nagintaa anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud ee barnaamijka dana socodsiinaya soona saaray cabdicasiis mire salaad ayaa farsameynaya barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doonaa kheyrtan dhegeystaha sidaasi nabadgelyo